maalintii shalay waxaa magaalada moqokoriya gobolka hiiraan ka dhacay israsaaseyn dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka israsaaseyntan ayaa timid kadib markii uu labadan dhinac soo kala dhexgalay khilaaf la xiriira daminta shirkadaha isgaarsiinta ee ku yaala halkaas maadaama ay halkaasi ka jiraan qalqal iyo cabsi xoogan oo heesta askarta dowladda federaalka ee ku sugan magaalada kadib markii maalintii shalay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka ceel koox leh oo ka mid ah deegaanada u dhow moqokori rasaastii ay isweedaarsanayeen labada ciidan ayaa waxaa u dhintay nin shacab ah oo ka mid ahaa ganacsatada moqokori waxaana sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday kadib dilkiisa la arkayay iyadoo ay xabadi uga taalo madaxa askarta ayaa sidoo kale waxa ay si qasab ah ku gidhaashteen gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ku rarteen sahay ay wateen iyagoo ka baqanaya in lagala wareego maadaama ay cabsi dareemayaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan bariga hiiraan ayaa waxa ay la nool yihiin cabsi iyo qoobgiriir xooggan oo ay ka qabaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey deegaano hor leh ay gacanta ku dhigayeen kuwaas oo weli kusii siqaya degmada moqokori muddooyinkii u dambeeyey waxaa gobolka ka dhacayay dagaallo isdabajoog ah oo lagu dhiigbixiyey askarta dowladda federaalka loogana dilay in ka badan boqol askar iyo saraakiil ah